ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato wixii lagu sugayo amniga puntland kadib markii dhowaan ay deegaano ka tirsan puntland tageen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab maxamed cumar carte ayaa v o a u sheegay in ujeedada dowladda ay tahay in al-shabaab aysan u guurin deegaano nabada isagoo jooga magaalada london ayuu falastiin axmed iimaan uga warramay sida uu u arko dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ee deegaanada puntland
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waa mida horta marka ugu horeysaa waxaa ugu muhiimsan horta in mid la fahmo waxa weeyaan dagaalkan ay al-shabaab ma aha mid ama cid loo nisbeyn karo la odhan karayo meel bay ka yimaadeen ama ciddaasaa ka dambeysa ama cid looma nisbeyn karayo waa fikir ka duwan fikirka soomaalidu ay qabto marka horta marka ugu horeysa inaynu taa fahmno ayaa ugu muhiimsan talabaad dowladdu mar walbaba waxay ka shaqeysaa sidii amniga loo xoojin lahaa waxaanay kala shaqeyneysay puntland iyo dowlad goboleedyada kaleba way kala shaqeysaa imikana inay sii xoojiso sii labalaabto maahe inamaaha inay maxaa la idhaahdaa halkaa kaga hareyso
marka wax xiriira oo toosa ma la sameysay puntland sida arrintan a isaga kaashan lahaydeen horta xidhiirku wuu jiraa oo dabcan boliisku way wada shaqeeyaan nisa way wada shaqeeyaan intelligenceku way wada shaqeeyaan waxaa jira in la isdhaafsado macluumaad marka wada shaqeyntu kul way jirtay yani wixii siyaasada waa halkeeda laakiin wixii kale amniga aad baa looga wada shaqeeyaa marka ma jirtaa wax taageero ah oo aada u fidiseen maamulka puntland ama iyagu ay idin weydiisteen ama adinku haddii loo baahdo diyaar idinka ah ka dowlad dhexe ahaan anagu diyaar baanu nahay wax allaaliyo wixii lagu sugayo amniga puntland lagu sugayo amnigeeda iyo dhammaan meel kasta oo ay jirtoba dhibaatooyinkaasoo kale ka dhacaan inaanu siino taageerada waa mid meesha ku jirta waana diyaarna aanu nahay midda labaad yani waxaan runtii jecela inaan ku celiyo maaha arinkani arin la fudaysan karayo waxaana waxawey wixii inaanin meel kale u guurin waa objectiveka ama hadafka ugu weyne dowladdu ay leedahay oo laana dhicin laakiin la yareeyo dhibaatooyinkooga ayaa ayaa ayaa mar walbaba muhiimadda ugu weynaa waxaa jirta in ciidamo amisoome ay joogaan qeybo kala duwan oo soomaaliya ka mid a haddii puntland ay ka timaado baahi loo qabi kara in ciidanka amisom ay gacan ka geystaan taa ma furan tahay dabcan way furan tahay maay waxay u furan tahay puntland waxay ka mid tahay soomaaliya haddii loo baahdo in la geeyo ciidamo ajnabiyana waa la geen karaa waxay ku xidhan tahay baahida inay jirta iyo in kale laakiin sida loo ilaalinayo meelaha kale ayaa puntlandna loo ilaalinaya wax wax u gaara oo lagu diidayaana meeshii ma jirto diyaarna waa loo yahay muddada xilka uu haynaya madaxweynaha dowladda federaalka wax ka yar shan bilood ayaa ka hartay welina qaab rasmi ah oo laisku wada raacsan yahay ma jiro waxaa moodaa dhinacyada qaar waxoogaa inaanay ku qanacsanayn maxaa tala ah marka la gaaro bisha agost oo dowladda federaalka ay ku dhaqaaqi doontaa sidii dowladdii bedeli lahayd ay meesha ku imaan lahayd horta waa mide dee waa run shan bilood baa harsan laakiin dee way bilaabantay oo ilaa iyo decemberba waa la waday hadalladu way socdeen ha lagu kala fikir duwanaado taasna wax ceebaala ma laha siyaasaddu waa la kala fikir duwan yahay waana waana lasu iman karayaa oo markay timaado arin caynkan oo kale ana kolleyyo kolleyba waxaa imanaysa in heshiis u dhaco annagu waxaan ku kalsoonahay in inta ka horeysa intaan bisha may la gaarin biidni illaahi tacaala inay iman karto in lagu heshiiyo qaabkii doorashooyinka u dhici lahaayeen augustna in sidii loogu talagalay ee lagu ballansan yahay iyadana inay doorashooyinka u dhacaan ayaa anaka talagalkayga ugu weyn u yahay muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay hanaanka wax qaybsiga ee afar iyo barka haddii aan kula kaftamana mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen adiga laftirkaaga waxaa ka mid a dadka ay taas sida gaarka ah u taabanaysa adigii xildhibaanada kale kasoo jeeda iyo weliba mas-uuliyiinta gale gobolada waqooyiga kasoo jeeda oo la leeyahay mas-uuliyiin aan goboladooda tegi karin ayaa federaalkina xilal ka qabanaya islamarkaana aan cod iyo saameyn ku lahayn deegaanadoodii arrintaasi sidee u aragta adiga wallaahi horta runtii kaftanka in hoos laysugu dhigo layskuma ogeyn laakiin waa kugu kaaga jawaabaya waa mida horta marka ugu horeysa yani anagu waa run waxaa laga yaabaa ina saad sheegtay aana jirin inaanu hortegi karayno deegaamadan kasoo jeednay laakiin muhiimadda ugu weyn aanan jeclahay inaan halkan ka caddeeyo waxa weeyaan anagu inteeda joogtaa halkaa waxaan u joognaa waa danaha dadka ama ha noqoto koonfur ama ha noqoto waqooyi labadaba anagu waanu joognaa inay in danta ummadda wixii loo qaban karae loo qabto micnaheedu maaha haddaana deegaankaagii tegi karayn inaan waxba qaban karin laakiin wax badan baa laga qabtaa qaabka waanigan kule intan may ka horeysa ayaa lagu heshiin doonaa haddii alla idmo taana waxaa loogu heshiin doonaa insha allahu tacaala sida xitaa ay noqonayso dadkeega matila gobolada waqooyi qaabkan uga qeyb qaadan lahayn doorashooyinkaas ayaa ka mid ah inaan maxaa la yidhaahdaa ay noqoto laga heshiinta midna waxaan doonaya inaan kugu daro iminka waxaa la gelayaa marxalad kala guur ah marxaladan kala guurka ah ean ka gelayno waxa ugu muhiimsan laba arrimood mid waxa weeyaan kala guurkaas inuu si naba nabada ku dhaco oo dowlad lasoo doortay ay dowlad lasoo doortay ay ku wareejso sixilka waa kow labo in nidaamka siyaasigee loo marayaa uu noqdo nidaam siyaasiya oo ilaaliya midnimada dadka iyo dalka maxaa la yidhaahdaa siyaasadda ama xasiloon xasiloonida siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo inay wixii noqdaan wax suurtagal oo macquula oo macquuliyadda lafteeda lagu eego ayay noqonaysaa marka mar walbaba ta ina hagaysaa ee noqonaysa inaan ku heshiinaano taasay noqon doonta haddii alla
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay isagoo jooga london falastiin axmed iimaan